w shariif xasan waxa weeye safarkiisa safar qorshaysan buu ahaa wuuba naga daahay in muddo a baan sugaynay shariif madaxweynaha soomaaliya oo aan imaanin buu asaga safarkiisa inuu imaado aan rabnay dib buu nooga dhacay nasiib wanaag aduu shalay buu imaaday si hadee kulley labooyinkiiyo waa daawateen baan filayaa si lama filaan oo aada iyo aada u qiimo badan oo aa loo soo dhaweeyey ma garata waa garta mas-uuliyiinta maamulka ayuu la kulmaa la leeyahay maxaa laga wada hadlay
dee waxaan laga wada daris wanaag iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa iyo sidii la isku ictiraafi lahaa la goboladan laba goboladan ayaga ah saddexdan lixdan gobol waa tii ay niman ku doodayeen lixda gobol baan maamul ka dhisaynaa waa iyaga lahaa waa gobollo deris ah oo waxyaalo badan ay iskaga dhex daadsan yihiin dadka joogo oo labadan gobol goboladan dega labada dhinacba xaggaana way degaan oo koonfur galbeed way degaan jubbalandna way degaan marka waxyaalo badan baa iskaga daadsan sida dee maamul wanaag iyo darisnimo fiican iyo dadka labada meelooda meesha joogaba sidii loo soo dhaweyn lahaa maamulka wax loogaga qisiin lahaa waxyaalaha noocaas un baa laga wada hadlayo isagana u imaaday min garata waxyaabaha labada maa maamul ay wada qabsanayaan oo diiradda lagu saaray kulamada maxaa kamid ah waxaa kamid a de waxa saad ogtahay waxa weeye gobolkan hadda la yidhaahdo gado nimankan bay iyo bokool degmooyin bay ka degaan ma garata waa garta
marka sidii degmooyinka ayaga ahaa dadka ku nool maamulka loogu tixgelin lahaa ee maamulka loogu soo dari lahaa meel dageed midda kale jubbaland ayadana bokool bay ayadana iyo degmooyin ka degaan niman bokool u dhashay oo deegaankan u dhashay baa la socday oo wafti ah baa la socday ayagana waxaa lalahaa sidii bal hadee xag iyo xag iyo xaggaba sidii maamulka dadka looga qeybgelin lahaa ee laisku soo dhaweyn lahaa ee aan laisku faquuqin oo ninba ninka kale kugusan kugusan inay ku heshiiyaan oo maamulku isku mid yahay oo wax lawada qabsado daris dariska la ilaaliyo waxyaala noocaasa u badnaa wixii laga walaadlaya waa garta marka xalay kulamo gaara madaxtooyada ka dhacay kismaayo oo shariif xasan iyo axmed madoobe iyo mas-uuliyiin kale ay wada qaateen iyana maxaa looga hadlay iyaga unbaa taa unbaa la xoojinayay weeye taasaa la muujinaya shalayta hadalku ma badnayn raboorka markii la imaaday waa lasoo waday madaxtooyaa la imaaday waaba la daalanaa waa laiska qadeeyey oo waa laiska seexday xalay bay kulamada badan dhaceen wixii kulamada ilaa maantana wuu joogaa oo maanta wuu joogaa oo ma baxaayo marka waxa weeye kulamada waxaa aan hadda kuu sheegay unbay u badnaayeen daris wanaag iyo hadee waa laisku buro dad badan dad wax badan kala maqnaa oo isku xiisaysan baa la ahaa dee arrimihii ayaga ahaa unbaa laga walaalayay ayagana si wanaagsan oo jawi fiican bay ku dhamaadeen ma garan waxaa soo celcelisay in labada maamulo xalay ay ka wada arrinsadeen daris wanaag wax colaada oo saddexda gobol koonfur galbeed iyo maamulka jubba udhexeey miyaa jira maya maya maya waxa u dhexeey berweyto markii shariifka la caleemo saarayay jubbaland way tagtay wafdi baa ka tegey marka odayaasha dhaqanka way tageen guddoomiyaha degmadaa tegey waxa weeye marka ayada wax colaad iyo wax xumaan iyo wax isdarbaa midna uma dhexaynin de annaga iyo shariifkana wax weliba de uu ka maqnaa hadda markii jubbaland la magacaabayo umada uusa joogin oo wuu maqnaa dadkii wuxuuna ahaa u olooleynayo saddexda gobol ee lixda gobol diidanaa ayuu kamid ahaa saaxiib gaar abayba la tahayba jubbaland ma garatay colaad iskala daayo waa garta marka siyaasad ahaan ma la odhan karaa maadaama saddexda gobol uu daneynaya haddana madax uu ka yahay sidaas dabcan aada isku wada garateen
haa maya wax dhibaataa ma wato shariifku shariifka waa fiican yahay wax buuq iyo wax brobaleen ana lama imaanin waftigii ugu tegay marka la caleemo saarahayay baa baydhabo ugu tegayna si wanaagsan oo sharaf lay kusoo wada hadleen oo uu kusoo sagootiyey asagaa cilaamiyey inuu imaanayo jubbaland oo yidhi jubbaland baan imaanayaa oon soo booqanayaa marka booqasho salaan oo kalgaceelan oo farxad leh oo wanaag leh oo is afgarashada ayuu ku yimi waxaad garan kartaa sidii loo soo dhaweeyey shalayta uma kala hadhin dadweyne iyo dawlad wax u kala hadhin ma jirin si wanaagsan oo qurux badan baa loo soo dhaweeyey oo xiiso leh marka sidaa awgeed wax dhiba iyo wax khilaafa iyo wax dooda iyo wax marona oo annagii iyo naga dhexeeya koonfur galbeed iyo jubbaland ma jiraan
waxaa la idinku xantaa maamulkiinan kismaayo in hirgelinta maamulkan koonfur galbeed kaalin weyn aad ku qaadateen adinkoo dabcan diidan maamulkii lixda gobol sheeganaya oo magaalada beedhabo ku sugan maxaan uga qaadan weyna dee annaga waxa weeye annagoo maamula oo fawdo annaga usmaanna fawdayeysa ad u ogtahay jubbaland dhismadeedu waa la fawdeeyey oo waxaa ka dhacay fawdo badan oo aan nooga kala hadhin oo nas maal iyo muruq iyo xoog wax kasta waa la iskugu kaantaray waayo waxaad garan kartaa inay ciidamadii wada socday wadada soo mada maraaxabad la iskugu dhiibay marka khilaaf buu ahaa nimankii lahaa ee habeelmadoodow kamid ah lixda badan nimanka watay khilaaf ay jubbaland ku carartayayaan buu ahaa shariif xasanna wuu jeeyay wixii oo dhan wuu kasoo dhexbaxay oo wuu diiday saddexdii golob buu ku hay annaguna waan taageernay tiisii weyna noqotay ma garat laakiin marka la fiiriyo lixdan gobol soo ma habboona maamul qura oo ay ku midoobaan maya ma midoobi karaan ma midoobi karaan dhul ballaaran weeye oo maamul iyaga oo laba maamul ah oo deris ah way midoobi karaan waxna wada wada qabsan karaan waxna wada wada